waxaa magaalada hargeysa aas loogu sameeyey milkiilihii hoteelka mansuur cabdiqaadir xaashi cilmi oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee somalilan kaasoo jimcihii ku geeriyooday dalka indiya warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle allah u naxariistay marxuum cabdilqaadir xaashi cilmi oo aaska qaran loogu sameeyey magaalada hargeysa ayaa ahaa mulkiilihii huteelada mansoor kaasi oo ku yaala magaalooyinka hargeysa berbera burco waxaana marxuumku allaha u naxariistee uu safka hore kaga jiray ganacsatadii bilowgii sannadihii dhowr iyo sagaashankii ku soo laabtay somalilan isagoo wakhtigaasi ka shaqaysanaya islamarkaana degganaa dalka kuweyt allah u naxariistee aaska marxuum cabdiqaadir xaashi cilmi ayaa waxaa ka qayb galay dadaad u tiro badan oo ka mid a haldoorka somalilan oo isaga kala yimid gobollada waxaa sidoo kale ka qayb galay siyaasiyiinta somalilan oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidinjineer faysal cali waraabe culimaauddiin ganacsato iyo qaybaha bulshada kala duwan allah u naxariistee waxaa madaxweyne biixi uu ku tilmaamay marxuum cabdiqaadir xaashi cilmi inuu ahaa ganacsade wax badan somalilan gashaday cabdiqaadir xaashi wuxuu ahaa nin hal abuur leh weliba ganacsiga ilaahay u fududeeyey oo muddada soddonka sanoo haya dalka uu ku soo noqday hal abuur weyn iyo haddii alla ku qurayla waaweyn iyo ganacsi badan abuuray isla markaana intaa garab waday samafal fara badan oo dalka danyarta ah malaha qof wal oo yaqaanaba cabdiqaadir waaga markhaatikacaya inuu ahaa danyarsana wuxuu dadweynahana hawshooda qaybta u badan qaata afgaaban dadka yaqaana waxaa la sheegay howdhaleelta waaweyn ee hargeysa ee berbere ee burco weli inaan la arag cabdiqaadir oo nin day weydiinaya ama qofka ka wada hadlayaan lacag qofku wuu soo galaa qor ilaahayna wuu barakeeyey markaa shaksiyad hal abuur leh wax badan adduun dadkan u tartay ayuu ahaa ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa oonu uga baryaynaa inuu jannada ka waraabiyo qoyskii raacaasha cilmi dhammaantooda waa ka taqsiilaynaynaa geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer faysal cali waraabe ayaa si gaara u tilmaamay doorkii iyo kaalintii marxuum cabdiqaadir xaashi cilmi uu ku lahaa ku soo dhiirashada ganacsatadii wakhtiyadaasi ay noloshu adkayd debadda joogay isagoo horseedna ka noqday sida uu sheegay in ay dad badani debadda ka soo laabtaan isla markaana aaminaan maalgashi dhulkooda hooya
horta waa wadda la wada marayo waxa weeye maanta waxay naga baxay nin qiimo leh marka hore shacbiga reer somalilan eheladii xaaskii faamiligii carruurtii waxaa leeyahay samrigii may lahayn naga sii isna ilaahay subxaana wa tacaala sida firdowsa ilaahay subxana xigma u tegaya bidni ilaahi karin waa nin nabad jecel buu ahaa nin dal jecel buu ahaa duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed moge ayaa isaguna sheegay in allah u naxariistay cabdilqaadir xaashi cilmi uu ahaa qof wanaagsan oo door laxaadle ka soo qaatay guud ahaanba horumarinta iyo dibudhiska somalilan ka ugu horraysa fariinu waa qaane waxaan doonayaa inaan tacsi aan ku matalo mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda hargeysa iyo ururweynaha dowladaha hoose ee jumhuuriyadda somalilan inaan gaadhsiiyo ummadda somalilan guud ahaan iyo gaar ahaan reer xaashi cilmi ilaahayna waxaan uga baryayaa marxuumka in ilaahay subxaanah wa tacaala in ilaahay godka u nuuro dembigiisana ala dhaafo marxuumku wuxuu ahaa qof wanaagsan oonu uga wada marakacayno qofku ahaa isku darsaday astaamo fara badan oo bini aadamka iskaga yar deeqsi ku ahaa markuu dadka saboolkaa wax tarayo deeqsi ku ahaa markuu dalkiisa dhisanayo laxajeclaala u lahaayoo nin kastoo madaxa talada iyo waanada dalka iyo nabaddiisa in la ilaashado la daba taagnaa khadar maxamed cakulle v o e hargeysa